Dr Ismaaciil Wacays Ibraahim oo ah la-taliyaha dhinaca dhaqaalaha madaxweynaha dalka Jabuuti isla markaana ah xiriiryaha guud ee dowladda Jabuuti iyo dalka Jarmalka oo aan wax ka weydiinay gunaanadkii shirkii khubarada urur goboleedka IGAD uga furmay dalka Jabuuti iyo ujeedooyinka ugu waaweyn ee la iskula soo qaaday ayaa waxa uu yidhi bismillahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay shirkan shalay buu bilaabmay waxa sameeyey shirkan waxa iskugu yeedhay waa hay-adda IGAD marka ujeedada laga leeyahayna waxa weeyaan in laga wada hadlo sidii loo abuuri lahaa institution la yidhaahdo mediation support unit ay sheekadeedu bilaabatay labadii kun iyo toddobadii oo ilaa maanta ay socoto markanna laga rabo dadkan expertka isugu yimiday oo ka wada yimiday lixda wadan ee waktigan aanu joogno xubin ka ah ururkan igaadka inay ka tala bixiyaan as an expert
bal faahfaahin ka bixida waxa uu noqon doonaa tababalka dalalka igaad ayuu ku ekaan doonaa miyuu ka gudbi doonaa mise waa wax kumeel gaara waktiyar unitkani waxa weeyaan unit muhiima wax ku meel gaada ma noqon karo horta balhaban sheegna msu dani ay ka dhigan tahay waxay u taagan tahay waxa weeyaan waa mediation support unit xarafkan mediation waa dhexdhexaad baan umana dhexdhexaadin waxa keenayana waxa weeyaan waxaanu ku noolnahay gobol gobol ay ku badan tahay dhibaatooyinka siyaasadeed wadanka dhexdiisa ah iyooleyse wadanadaba dhexdooda waxaa example a matalanba arrinta tan wadankeena soomaaliyaba aan example ka qaadano waxaan haysanaa maanta somaliland puntland iyo den southki waxaan haysanaa alsunawal jamaaca moles waxaan haysanaa t f d d waxaan haysanaa oo kaleete alaa ii sheegay hay-adihii badnaa sidaas ahayd oo dhexdoodiis wada haysto oonan si fiican aan u wada shaqaynayn waxaa kaloo jira inay jirtay xidhiir traditional oo ka dhexaysa ethiopia iyo soomaaliya amoolesada iminka ahaan waayidan dhow ethiopia iyo eritrea amoolesada ethiopia eritrea iyo lese jabuuti suudanida saad ogeed ama uganda saad ogeed amoolesa kenyaba dhexdeeda kolkaa haddaba si dhibaatooyinka caynkaya looga hortagi karo si aynan markasta ugu dhamaan dagaal ka dhex dhaca dadka wadanka ku wada nool amoolse labadaa wadan in la helo mechanism farsamo marka horta la socoto waxaan oo darsida kasii hortagta marka labaadna hadday dee waxba dhacaanba waa tii allay noqon inta badan hadday wax dhacaanbana markaa dhexdhexadin lahaa si uu colaadkaasi u dhacay uu meel meel weyn una u gaadhin oo markaa si yaroo fudud oo degdega wax looga qaban karo haddaba m s udaas ujeedada laga leeyahay waa taa waxay u bahnaanaysaa maxay tahay marka waxa weeyaan in la helo horta dad khubaraa dad siyaasiyiina dad waayeela waaye araga dad dhaqmeed dad diineed ama odayadii kaleete maxaan ku dhahda wax soo bartay kuwa siyaasiyiina oo dadkaasi dhulkooga iyo regionkeenaba sharaf kuleh in listigooga la hayo ku dhow toolana noqda dadkii nabadoonka ahaa ee deel ama wadanka dhexdiisa amooleyse labada wadanba hadday dhibaata ka dhex dhacdo dee dhexdhexaadin lahaa ee nabada la rabo meesha markaad eegto qaabka ay hadda wax u socdaan waxa ii muuqday in aad kala baxdeen saddex gruub aad qodobo ka doodeen maxay ahayn qodobada laga doodayo waxaanu imika runtaa tani waxa weeyaan waa wax technical ah wagroupyadu ay ka doodayeen dee kolka wax la samaynayo ee la dhisayo horta meel mida hati haddii laisku yendi oo lawada fadhiyo afartan qof konton qofkaan imika meeshaan aan ku fadhino oo kale de haddaan ilaan aan wada hadalna wax badan baan u baahanaynaa marka si hawshii loo jilciyo in markaa loo kala baxo koox koox oo ay koox koox intoo looga soo shaqeeya haddana kullu fikrad laysu ilaarsado ay hawsha sidaasi degdega uga socoto laba cisho maanu haysanaa saad arag oo fikrad imika waa taa waxyaalada haddaba aanu ka wada hadlayna waxay ahayd sidii loo abuurayay m s udan unitkan la sheegayo dee looguna soo diyaarinayay dadkii go-aanka iska lahaa oo ah lixda wadan ku bahaysatay ofkan ma laysla gartay qorshaha guud ama boliciga guud ee m s u taa horta baahida loo qabo in la dhexdhexaadin ama koox dhexdhexaadi iyo hab loo dhexdhexaadiyo dhibaatooyinka caynkaasa in regionkeena horta laga abuuro laysuma wada diidano taas waxaweyan waa tu lagu wadeey takeli lahatee meesha taale waxa weeyaan haddaba sidee ugu degdeg badan oo yunitka caynkaasa loo abuuri karaa ko halkee saldhigu noqon waa laba ma jibuuti ma wadan kale yaa madax ka noqon ma structureka jira maanta ahaan ijaadka sida matalanba peace iyo security-ga ayay hoos iman mise hoos waxay iska noqonaysaa to iska madax banaan oo iskii isku taagin hadaba waxyaalada iminka ande maanta iyo ilaa shalay ka hadlaynay oo kana uu shirar kaleeta ay hordhacu ahaayeen si ku ka dhacay sanadkii hore adisaba iyo nairobi waa kii imika waxaan dhamaystirayn malasa gartay cidda madax ka noqonaysa iyo halkan harunta noqon doonta mustaqbalka horta labada su-aalood way kala horeeyaan waa in horta lagu heshiiyo waxa la samaynayo fikradda ayaa ka horeysa qofka kolka fikraddii la isku raaca ayaa la odhanaya ayaa tan ku habboon oo wadi karay markaana la raadinaya marka qofka iminka sheekadu maba taalaba laakiin waxaa la samayn karaa waxa weyan waa roster maxaa qofkaasi u baahan yahay aqoon karti reejinka af waxay dooniba ha noqoto qofkaasi waa qof ankeeya kolka la islaado waxyaalada inta laga hadli karo weeyaan laakiin qofkii hebel hebel maahayn meesheediina way dambaysaa wadamada ugu horeeya ee arrinkan dhexdhexaadinta laga samayn doono ma laisla soo qaado horta waxaan ku noolnahay region ay dhibaatada iskaga badan soomaaliya waa one example annaga iyo odaysay eritrea djibuuti iyo eritrea waa anaadareen maxaan ku dhahdaay ethiopia iyo odaysay eritrea waa saddex dee waadi ogaa sudan iyo odaysay south sudan ama juba waa anaader uganda iyo odaysay maxaan ku dhahdaay lord resistance army waa anaader waa tu kale kenya iyo dagaaladii ka dhacay markii doorashadii waa tu kaloo totaala waxyaaladii reer reer guudaa badan oo iska warwareega baa jira dhulkeena ethiopia ilaa djibuuti ama ilaa eritrea ama ilaa soomaaliya ama ilaa kenya ama dhinacyada kale marka waxa weeyaan conflictyadan oo kale tu la moodaba inay tahay dhulkeena dhul waxyaala aan ka dhamaan karin marka mechanism caynkan oo joogto ah oo waxyaalada isku hawla oo ka shaqeeya oo markastiba xal la yimaada oo dhibaato inay wax afgaransuwaa yaroo dhacaana oo markastiba uuna dagaal uuna ku dambeeya waa taa imika waxaa imika hawsheedaan ku jira markaad eegto qaabka ay wax u socdaan waxyaabaha hadda loo diyaar garoobayo ama guulahaan gobolka sida uu yahay iyo ururkan hadda ee dhexdhexaadinta la samaynayo
iminka waxaanu ka hadlaynaa waa sidii arrintan mediation support unit laga hadlayay hadday tahay say wax u socdaan arrintaa iminka si wanaagsan ba u socotaa dad baana si fiican usoo shaqeeyey oo hawl fiican soo qabtay waana tii iminka waxaan dhamaystirkeedii iminka ahaan aan ku jirno haddii aad ka hadlaysid xaaladaha guud ee dhulkeena ka taagan de runtii hawl badan aada u badan ayaa inoo hadlay tan aan iminka ufadhino hawlaha qeyb bay ka qaadan karaan laakiin way noqon karaan one of the solutions xalalkii oo kamida ayay noqon karaan laakiin waa run adiga arkaya soomaaliya arinteedii baarlamaankii dhexdiisii baa tahay miyay ku habboonayd afhayeenka baarlamaanka inuu taga nairobi oo markaa shirkan iminka dhacay toddobaadkii hore uu ka qayb galo baarlamaankii baa saasku haysta waad og tahay dawlad way diiday waad og tahay presidentku uu diiday inuu tago waad og tahay gobol goboleedkan puntland wayba ka qayb galeen iyagu qudhadoodu kolka dee wax howlo badan oo adag oo dee u baahan iyada qudhadeeduna dadaal adag oo xoog leh arrinta soomaaliya haddaan aan ku joogno waad ogtaho dawladdan iminka iyo baarlamaankanba mandatekii si ay iminka haystaan wuxuu ka dhamaan doonaa bisha sideedaad ee soo socota sidaa daraaddeed in waxa la wixii la samayn karayo intaa ka hor lagu dadaalo ama ha lagu isticmaalo peace and security ama ha lagu isticmaalo mediation unit ama olaysa dee dawlada carbida lala kaashado ama walaaltinimo guud oo jaarnimoba ha lagu galee waa arrin muhiim oo nacib waxyaalaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay gabagabadiisii bal faahfaahinada kii maanta kusay ahayd saacaddu saddexdii galabnimo ayaan soo gebagabeyn shirkaas sidaad ogeed waxaa kasoo qayb galay lixdii wadan ee ka koobnaa ururkaygaab waxaa talo iminka lagu heshiiyey oo laisku raacay in la sameeyo qayb la yidhaahdo mediation support unit qaybtaana marka sidii loo samaynayey factorkeedii waa lagu heshiiyey hawshay qabanaysay waa lagu heshiiyey dad wixii lala kaashanayay iyo ururo waa lagu heshiiyey waxaa jirta dhowr shay oo ahayd in go-aan laga gaadho oo laakiin dadkii joogay ay isku yara qabteen oo u baahan in iyaga qudhadoodiina la kala saaro talooyinka laba ah ayaa markaa dib loo dhigtay mid waxa weeyaan unitkaa la samayn doono halkee ayuu fadhigiisu noqon doonaa dadkii meesha joogay wadanadii meesha isugu yimiday intooda badan waxay yidhaahdeen ha noqoto djibuuti meesha uu yunidkaasi kalu noqonay laba fikradoodoo kaleo ka duwanna way jireen waa tala fiican inay ijaab ay tiraahdo annagu kuma qaadanayno go-aan wax la yidhaahdo majority vote laakiin ha noqoto wax lixda waddanba ay ku weydiisiyaan sida loo yidhaahdo consensus oo lagu heshiiya noqdaan maadaama haddaba laba cod oo ka duwan uu jiray waa go-aankii dib waxay noqonaysaa in dib loo dhigo marka taa ayay ahayd ayta runtii muhiimka ah ee dee laisku mari waayo wixii kaleeto oo dhan waa lagu heshiiyey waxaa kaleeto lagu heshiiyey markaa jirka dambe ee councils of ministers oo ay ku kulmi ay isugu iman doonaan in haddaba shuuca ahaan loo hordhigo oo loo bandhigo ina maaragta unitkii ay ku dhawaaqaan sidii loo sameynayay ay hawshoodina ay galaan goobta kale ee in laga dhigo ee lasoo jeediyo bal faahfaahin naga sheegada mid waxay haysay khartuum waxay ku fiicnaan lahayd unitkaasi in ay wadanka suudaan uu martigeliyo fikro kalena way taallay oo lahayd malaha unitka ku haboon yahay magaalada adisaaba labadaabeed labada feesoba kale sidaasa kuu sheegay dadka ku dadkii meesha isugu yimiday ama de wadanadii meesha isugu yimiday intoodii badnaysa waxay iyaga tiradoodu ay ahayd inay jibuuti noqoto meesha kalo noqonaysa ma jiraa waxyaabo kale oo kasoo baxay shirka shirkan ku technical uu ahaa saa harowda uga wada hadalnay ay isugu yimaadeen dad la yiraahdo afka qalaad focal person iyo expert fikrada loogu wada yeeday shirkan labada kasha socda loo qabtayba waxay ahayd sidii loo dhisayey unitkan marka wax kaloo go-aanoo kasoo bixi karaay marka aynu taas aynu ka gudbin maxay tahay sababaha keenay in fikradahan kasoo horjeedaa in meesha la keeno iyadoo shirka bilowgiisii hore uu u badnaa in dadka jibuuti ay xarunta dahaadinta urur goboleedka ay gaabteen horta inaan dembi gelin maadaama aan reer jibuuti ahay oo ay jibuuti shirkan marti gelinaysay logically kama dhigayso in maaragtay ay meeshii shirkaas unitkaas uu noqonayo inay jibuuti noqoto waa waxay afqafka kale lagu oran jiray narrow minded nationalism horta annagu dhinacaan ka eegayno waa dhinac kale waxa weeyaan unitkani muxuu qabanayaa ayuu wuxuu qabanayaa fa inuu qabto muxuu u baahan yahay ayuuna u baahan yahay marka kutar su-aasha sidaa loo dhigo executive secretariatku waxay fadhido waa jibuuti xafiiska kaleeto ee ka hoos yimaada ee peace and security la yidhaahdana halka uu fadhiyo waa magaalada jibuuti peace and security waxay ka shaqeeyaan waa nabadgelyadii mediationkii wuxuu ka shaqaynayana waa nabadgelyadii marka labadii inay laba meelood oo kala duwan oo kala fog ay joogaan ma aha waa inay wada shaqeeyaan ay inta badan ay dee xiriir uu ka dhexeeyo siiroo fudud ku arki karaan kharash badana inay ku bisan siday wada shaqeyn taa weeyaan waxa aan leenahay logicaly cilmiyeysan in ay ijaab ay u fiican tahay had ay meel mid saddexdaa aan sheegnay executive secretariatka ijaab executive secretariatka peace and security-da iyo mediation unit support unity inay meel midata marka loo eego qaabka hadda oo wax u socday iyo qaabka shirka uu kusoo gebagaboobay bal arrinkan rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in inay xarunta ay noqoto jibuuti
horta kolka la yidhaahdo expert khubaraaha kolkay meel isugu yimaadiin ay waxa laga fadhiya iyaga waa tala bixin maaha go-aan markay talada bixiyaan dadkii dee mas-uuliyiintii go-aanka lahaa ayay u taallaa marka haddaba inay iyagu go-aan ay ka gaadhaan maanta wixii experti ahaa le lixdaa waddan ay soo dirtay meesha isugu yimaaday intii ay kartidooda ahayd mashruucan way hadeeyeen way dhiseen reasoning way reason gareeyeen kolka si wanaagsan oo yaroo fudud si ay uga suurta gasho councilku kolkay isku yimaadiin inay go-aan ay tege marka haddaba su-aasha haddaba technical bay noqon doontaa ku dhow halka uu noqonayo de waanan ku kalsoonahay nima sidaa ani shaksi ahaan ismaaciil oo ays ahaan in ay councils of ministers kuka ay shiraan bisha dambe bisha ka dambaysa inay su-aasha argumentka ugu fiican siduu unitkani u hawlgeli lahaa inay go-aan ku gaarayaan
unitkani hawsha ugu horeysay ee uu qabanayo ma jiraa wax laysla garto
waa su-aal fiican laakiin su-aashu waxa weyan waa su-aashaasi waxa weyan tub permanent ah waxa uu qabanayo wax hore iyo wax dambe ma jiro waxa weeyaan su-aashu waa dee dhexdhexaadin hawsa ugu weyn aan anagu ka filayno unitkan inuu qabto waxa weeye in aanan noqon dadkeenan ku nool geeska africa dad marka ay wax dhacaan dhibaato timaado ay rabshadi dhacdo ay dad isdilaan wadanad hub isku qaataan uun react gareeyo oo dee bilaabo inay wax ka sameeyaan waxaan rabna waxa weeye unitkani in uu si fiican ula shaqeeyo unit kale oo jira oo la yidhaahdo sea warn oo sii eega ka hortaga colaadyada caynkaasa si kordhowtoola wixiiba inta uunan meel xun uuna gaadhin uu unitkani uu howlgalo oo dad panel of wise odayo hubaraa dad magac kule regionkeena loo diro ay howlgalaan ay arintaasi ay si degdeg u xaliyaan marka taas waxay noqonaysaa two day joogto noqon oo unka shuruuciisa iyo guddiyada ama gudoomiyaasha uu yeelan doono ama xubnaha tirada xubnaha uu yeelan doono oo mimbar ka noqon doona hogaamin doona gudoomiyaha qaabka lagu dooran doono waxyaabahaasi malafal karta taasi waa wax dhigan durba way dhigan tahay taasi unit weyn saad moodeysid ma noqonayo dadka u badan ee ka shaqaynaya dad meesha ka shaqeeya oo rasmiya oo qoran ma noqonayaan unitka waxa ka shaqaynaysaay waxa weeyaan waa dhowr qof oo waxaa maamulayo guddoomiye yeelanayaan iyo dee dhowr qof oo la shaqeeya adiga ogaantaa goorma ayaa lagu dhawaaqaya ayaad is leedahay go-aanka ugu dambeeya waxaa iskale dawladaha iga isugu yimid igaan ugu dambeyn council of ministers iyo shirkooga soo socda iyo loo horbandhigaya marka loo bandhigo waraqad way eegayaan way darsinayaan waxaan u malayn inay horta shirkaa ayna si degdega go-aanba ku gaadhayn ay markaa ka tashanayaan waxay ka yeelaan mid kastaba uu qaadi waraqadihiisa wadankiisuu kula noqon expertiyadoodii haddana u geenayaan ay hordhigayaan minister kastu wuxuu doonay in lala taliyo isaga qudadiisa waxa uu ka yeelayo iyo mowqafka wadankiisa iyo waxaas oo dhan de lala jilciyo marka ka ku xiga shirka ku xiga waa laga yaaba kala socod soomaali fog waraysigan qayb kale oo muhiim ah